بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله الحديث الثامن والخمسون حديث كنتن يسيداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه رواه مسلم وفي لفظ البيهقي البينة على المدعي واليمين على من أنكر xadiidka konton iyo sideedaad oo ka mida min jawaamic اlakhbaar waxaa ibnu cabaas radi allahu canhuma laga wariyey inuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi low yucطa annaasu bidacwaahum dadka haddii la siin lahaa waxa ay sheegtaan ladacaa rijaalun rag baa waxay sheegan lahaayeen dimaa'a qowmin qowm dhiiggooda wa amwaalahum iyo hantidooday sheegan lahaayeen walaakin ilyamiinu laakiin dhaartu cala almuddacaa calayhi midka wax lagu sheegtay dushiisa ayay ahaatay dhaarta rawaahu muslim wa fii lafdi lbayhaqi albayinatu caddaynta cala almuddaci midka wax sheeganaya ayaa laga rabaa oo dushiisa ahaatay walyamiinu dhaartana calaa man ankara midka wax inkiraya dushiisa ayay ahaatay xadiidkan wuxuu ku saabsan yahay fi lqada yacni dadku hadday wax isku qabsadaan sidee loo kala xukumaya marka koowaad nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dadka waxay sheegtaan haddii layska siin lahaa qof walba waxbuu iska sheega lahaa ninbaa wuxuu sheega lahaa dad dhiigooda ayaa rag sheegan lahaaya iyo hantidoodaba qof walba wixii markaas uu isleeyahay waxbaad ka helaysaa ayuu iska sheegan lahaa hadday arrintu sheegashataho laiska yeelaayo laakiin arrintu sidaa ma ah qofki hadduu yidhahdo aniga waxaan baan leeyahay waxaa laga rabaa inuu soo caddeeyo hadduu caddayn waayo qofkuu ku sheegtay ayaa waxaa laga rabaa inuu ka dhaarto markay laba qof is-haystaan labadaa qofi midna waa muddaci midna waa muddacaa calayhi ninka dacwooday ee waxba aan leeyahay leh waa muddaci waa mid wax sheeganaya midka la dacweynaye la leeyahay waxbaa lagu leeyahana waxaa la yidhaahdaa waa almuddacaa calayhi waa midkii wax lagu sheeganaya qaadiga markuu u yimaado midka wax sheeganaya kow horta wuxuu u yeerayaa kii wax lagu sheeganayana waa inuu u yeero ilan hal jaanib lama dhegaysto waa inaad labada jaanibba aada dhegaysato markay muddacigii iyo muddacaa calayhi ay soo xaadiraan midka wax sheeganaya ayaa waxaa la leeyahay arrinta aad sheeganaysid bayine iyo caddayn u keenso ilaa asaa hadalka bilaabaya waxbaan haystaa leh markuu yidhahdo ninkan waxaa waxaabuu iga haystaa waxaa la leeyahay bayinaa lagaa rabaa caddaynaa lagaa rabaa hadduu caddayn keeno asigaa waxaase iska leh asaa loo xukumayaa haddii muddacaa calayhiga uu qirto muddacaa calay markuu muddaciga wax sheegtuu yidhahdo waxaasaan qofkan ku leeyahay kow horta muddacaa calayhiga baa waxaa la leeyahay ninkan wuxuu sheeganaya ka warran laba miday noqonaysaa inuu qirto iyo inuu inkiro hadduu qirto warku waa dhammaaday ila waaba qiraal soo maa mar hadduu qiraal yahay ninkii wax sheeganaya markhaati keen iyo caddayn keen midna la dhihi maayo ninkan waa qirtay oo wuxuu yidhi ninkan wuxuu igu sheeganaya waa runtii waa igu leeyahay keliya waxaa dhiman in looga qaado wixii uu ku lahaa markuu qirto hadduu qiro waayo inkiro uu yidhaahdo wuxuu igu leeyahay ma jirto markaasaa muddaciga waxaa leeyahay bayine iyo caddayn u keen arrinta aad sheeganayso hadduu caddayn waayo ayay ku soo noqonaysaa kii wax inkirayay ee muddacaa calayhigii ayay ku soo noqonaysaa waxaa la leeyahay ka dhaaro ninka waxa uu kugu sheeganayo inaadan qabin waa inaad ka dhaarato walyamiinu calaa manaanka muddacaa calayhiga hadda asigaa midka wax inkiraya ah waa kii wax lagu sheegtay diidanaa wixii lagu sheegtay waa la dhaarinaya ahlulcilmiga qaar ka mida waxay yidhaahdeen dhaarta mar walba ma waxaa lagu leeyahay almuddaca calayhi mase mararka qaar muddaciga iyo midka wax sheeganaya laftirkiisa in la dhaariyo way mararka qaar bacdu alculamaa waxay leeyihiin mar walba jaanibka xoog badan ayaa dhaarta laga rabaa jaanibka xoog badan maxaa loola jeedaa markii wax la sheego qaraa-inta iyo astaamaha iyo calaamaadka labada qof ee ishaysata mid ka mid ee xoojinaya inuu waxaasi leeyahay kan dhankiisu xooggan yahay ayaa mar walba dhaarta laga rabaa oo waxay yidhahdeen xadiidkan markuu nebigu leeyahay sala allah alay salam muddacaa calayhiga waxaa laga rabaa dhaar sababta loo yidhi waa maxay mid wax sheeganaya iyo mid wax lagu sheeganaya hadday meel ku kulmaan labada kee xoog badan asalka asalka mudacaa calayhiga miyaa xoog badan mase mudaciga jaanibkiisaa xoog badan mudacaa calayhigaa xoog badan maalan kitaabaad haysataa nin baa inta yimid wuxuu yidhi kitaabka ninkaan haysta anaa iskale ninkaan dhahaya anaa iskale waa mudaci sooma ninka kitaabka haystana waa mudacaa calayhi qaadigii baa loo tegay labadaa nin markay hadlaan ama ninkan uu hadlo mudaciga yidhaha kitaabkan baan leeyahay mudaca calayhigana uu inkiro asalku waa maxay asalka qofkan waxa uu haysto inuu leeyahay miya mase inuusan lahayn asalka waxa uu haysto waa inuu leeyahay idan labada jaanib waxaa xoog badan midka wax lagu sheeganayo ilaan asal uu ku taagan yahay waxuu gacanta ku hayo waa inuu asiga leeyahay asal kan wax sheeganayana waxba gacanta kuma haayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhaarta ku xukumay almudaca calayhi maadaama jaanibkiisu xoog badan yahay halkaa waxaa laga qaadanaya bay yidhahdeen culamada qaar sida alimaam ibnuqayim raximah ullah in mar walba jaanibka xoog badan la dhaarinayo mar walba jaanibka xoog badan ayaa la dhaarinaya ma noqon karaa mudaciga mararka qaar jaanibkiisa inuu xoog badan yahay waa noqon kartaa maalan tusaale ahaan laba nin baa is haysata labada nin mid ka mida waa aalibulcilmi waa wadaad wadaadnimadu ay ka muuqato inuu arday yahay midka kalena ardaynimo iyo astaantiisa kama muuqato saaxiibu sirwaal waay cimaamadna ma wato shaatiyo macabiisidu iska wataa waxaa laga yaabaa inay foodi u jaran tahay calaa kulli xaal astaan culumanimo iyo wadaadnimo midna kama muuqato midkaan astaanta wadaadnimadu aysan ka muuqan waa muddacaa calayhi midka astaanta daalibucilmiga ay ka muuqatana waa muddaci waxaan ku tusaalaynaynaa marka kitaabkii kitaab ka mida min kutub alcilmi ayaa waxaa gacanta ku haaya midkaan aan ardayga ahayn astaantii ardaynimo iyo wadaadnimo midna aysan ka muuqan gacantuu ku haysta asaa haysta kii kale daalibucilmiga ahee astaanta ardaynimada ka muuqatayna waa midka sheeganaya wuxuu leeyahay kitaabka ninkaan haya anaa iska leh marka qaadigaa loo yimaad iyo inta maqlaysaba iyay u badinayaan inuu kitaabka leeyahay yaa mudaciga inuu leeyahay u badinayaa maxaa yeelay kitaab iyo ninkaanaa isshabaha calaaqa ka dhexaysa ninkan iyo kitaab laakiin kan iyo kitaab calaaqa weyn kama dhexayso idan astaanta iyo qaraa-inta iyo calaamaadku waxay tusinayaan mudaciga inuu kitaabka leeyahay midka hadda wax sheeganaya ee daalibka ah labada jaanib yaa xoog badan suuraddan labada jaanib yaa xoog badan mudacigaa xoog badan ibnulqayim wuxuu leeyahay markaan oo kale mudacigaa dhaara la leeyahay mudaca calayhiga ma aha mudaciga markaan oo kale dhaara la leeyahay mar walbaba wuxuu leeyahay aljaanib alaqwa ayaa dhaarta laga rabaa mar walba aljaanib alaqwa ayaa dhaarta laga rabaa ibnu cuthaymiin raximahullah oo asiga ku tusaalayo tusaalooyinka uu sheegay ka mid a wuxuu yidhi qof baa wuxuu tegay bilaad oo uu qariib ka yahay yacni bilaad uusa u dhalan qofkaasi wuxuu wataa cimaamad waddanka uu joogana caadadiisa iyo dhaqankiisu ma aha in cimaamad la qaato caadada dadka meeshaas jooga ma aha inay cimaamad qaataan ninkan laakiin waddan kale uu ka yimid oo cimaamadaha laga isticmaalo loo badan yahay waxaan aragnay ayuu yidhi nin ka mida waddankaasi uu tegay ninkan oo ehelkiisu aysan cimaamadda qaadan nin ka mida oo cimaamadda gacanta ku haysta kan kale ee beledkii cimaamadda laga isticmaala ka yimidna uu leeyahay cimaamadayda isi anaa iskale cimaamadda labadaa nin yaa xoog badan qaraa-inta ayaa tusinaya inuu cimaamadda leeyahay midka mudaciga ah maxaa yeelay asigaa beledkiisa cimaamad laga isticmaalaa laakiin ninkan cimaamadda la ordaayo dadkiisu cimaamad uma yaqaanaan ma xirtaan oo ma qaataan idan waxaa xoog badan jaanib lmuddaci markaan oo kale yaa la dhaarinayaa muddacigaa la dhaarinayaa marka dhaartu macnaheedu ma aha mar walba muddaca calayhiga la dhaarinaa ma aha mar walba midka wax inkiraa la dhaarinayaa ma aha mar walba waxaa la dhaarinayaa aljaanib alaqwa labada dhinac dhinacii xoog badan haddii la yidhaahdo nebiga calayhi salaatu wasalaam muddaca calayhi keliya uu sheegay waxaa leeyahay nacam muddaca calayhi asalka asaa xoog badan laakiin haddii maalan astaan iyo qaraa-in xoojinaysa muddaciga ay timaado muddaciga xaggiisa ayay dhaartu u wareegaysaa lafdiga hore xadiidka alyamiinu cala almuddaca calayhi riwaayat lbayhaqi albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala man ankara ma iskhilaafsan yihiin labada lafdi musaa isku mid waa isku mid cala almuddaca calayhi iyo calaa man ankara waa isku mid midka wax inkiraaya waa midka muddaca calayhiga ah ee wax lagu sheeganayo باب القضاء waa baab aad iyo aad muhiim u ah culummaduna mualafaad gooniya ayay ka alifeen fi اlqضاء waana soo sheegnay qadaagu inuu xukunkiisu yahay fardu kifaaya oo laga maarmaan ay tahay in la helo dad muslimiina oo ehel u ah qadaaga u istaaga haddii la waayana jamiicu lmuslimiin waxay noqonayaan kuwa dembiilayaala taa waxay tusinaysaa ahmiyadda uu leeyahay qadaaga iyo in la helo dad dadka kala xukumo maxaa yeelay maslaxatulumma ayaa ku jirta haddii qadaa la waayo dadku waa isboobayaan kii maaragta daciifa hantidiisa waxaa qaadanaya midka qawiga ee xoogga badan acraaddii dadka waa lagu tumanayaa dhiiggoodaa lagu tumanayaa hantidoodaa lagu tumanayaa marka maslaxad weyn ayaa dadka ugu jirta in mar walba qadaagu uu taagan yahay laakiin qadaagu wuxuu u baahan yahay hore usoo marnay xaalkiisu inuu culus yahay cid walbana ma qaban karto mana u baahna aqoon keliya qofka inuu qaadi noqdo uma baahna aqoon keliya waxyaaba fara badanay u baahan taha alimaam ulqayim raximahullah wuxuu mowduucaasi ka alifay kitaab aad u qiimo badan oo la yidhaahdo aطuruq اlxukmiya kitaabkaasi waa laba mujalad wuxuu aad uga hadlaa qadaaga wamaa yatacallaqu bilqadaa qadaa iyo wixii qadaa ku saabsan ayuu aad uga hadlaa iyo sifaadka laga doonayo qofka qaadiga noqonayo waxaa ka mid a waxyaabaha uu leeyahay qaadiga waa laga maarmaan in laga helo alfitna inuu yahay qof baraarug badan hadduu qaadigu muqafal yahay aqoonba ha lahaado laakiin hadduu mooga yahay intuu qaldamaya aad u badan maxaa yeele dadku waa kala aftahansan yihiin dadka kuu soo dacwoonaya afmiishaarnimada waa loo kala dhashaa daalima madluum iskaga kaa dhigaya kii madluumka ahaana waxaa laga yaabaa inuusan xaqiisa cadday karin oo fasaaxo wax ku bayaaniyo uusan lahayn haddaad mar walba fiiririyaa fasaaxo badan oo aad fiiriso midka isbihinbihinaya ismiskiininaya dad badanaad dulminaysaa culummadii salafka nin ka mid ah ayaa wuxuu la joogay baa layidhi nin qaadiya oo qudaada lagu yaqiinay zamanka qadaaga ka mid a islaam baa u timid qof dumaraha u timid markay u sheeganaysa arrimaheeday u dacwoonaysay ayay ooyin la dhacday waa ooysay caalimkii la fadhiyey qaadiga wuxuu yidhi gabadhaa miskiinadda madluumad waayabu muxuu ku saamoobay ooyinteedu ku saamoobay laakiin qaadigu waxaas ma saameeyaan waxyaaba badan uu gabadhii hadalladeeda ka fiiriyey wuxuu ogaaday inay ayada daalimo tahay laakiin ay is-oysiinayso say xaqii dad kale xaqooda u qaadato arrintii markuu xukumay oo u soo baxday gabadhi inay ayada qaldan tahay ayuu caalimkii inta ku jeesto wuxuu ku yidhi ma waadan maqal wajaa'u abaahum cishaa'an yabkuun aayaddaas ma maqal miyaa buu yidhi ikhwatu yuusuf markay walaalkood ku tuureen ceelkii ayagoo oynaya aabbahood u yimaadeen waana daalimiintii yuusuf ceelka ku tuuray aabbihina maxay iskaga dhigeen niman walaalkoodii laga dhacay yay ka cuntay gacantooda uu ka baxay oo murugaysa wajaa'uu abaahum cishaa'an yabkuun ooyinoo dhan muruga maaha ooyin dulmiyahaa jirta ooyin dulmiya oo qofka daalimka uu is-oysiinayo asagoo dulmiga qaba ayaa jirta meerka inaa ku saamowdo maaha qaadiga waxaas inuu ku saamoobo maaha astaan iyo calaamaad iyo qaraa inuu fiiriyo inuu daki yahay oo qof maskax badan yahay waxyaabo badan uu fiirinayana waa laga rabaa ma ahan keliya qofkan muxuu sheegtay inuu fiiriyo dadku markay hadlayaan mararka qaar waa dareemi kartaa ama qofka hadduu yahay qof aad wax u fahmayo wuxuu dareemi karaa hadallada qofka daalimka ah dhowr su-aal hadduu weydiiyo waxaa laga yaabaa inuu iskhilaafo khaasatan hadduu been sheegaayo beentu ma ogtahay hadduu qofku been sheego oo aanta u kaadisid saacado kadib aad su-aal weydiisid warkii horwana ahayn oo haddana sheegaaya beentu iskhilaafay leedahay laakiin qofka hadduu run sheegaayo toban maalin kadib haddaa weydiisid isla dariiqiibu maraya shariiku lqaadi wuxuu ka mid ahaa ragga qudaada ah ee macruufiinta ku ah bilqadaa aad loogu ammaano waxaa la yidhi laba nin oo waxaa u timid maal isku haysta hanti ayay isku haysteen lacag midaa wuxuu leey ninkan lacagu iga qaaday markaasuu yidhi xagguu kaaga qaaday markaasuu yidhi geedka meelheble ku yaalla markaan maraynay ayaan lacagta u dhiibay kii kale wuxuu yidhaahdee maya ninkan wax lacagu ii dhiibay haba yaraatee ma jirto waa beentiis kii wax sheeganaya waxaa la yidhi markhaati ma haysaa caddayn wuxuu yidhahda maya waxaad cid nala joogtay ma leh laakiin ninka lacagta waa u dhiibay qaadigii wuxuu yidhi iska fadhiista labadooda warkooda waa ka baxay dadkii kale u fadhiyay arrimahoodii buu galay ma ogtaa qofka marka hore u hadlayo difaacuu ku jiraa laakiin cabbaar markii loo kaadiyay difaaca waa ka baxaya waxaa laga yaabaa markaas in laga helo waxyaabo tusinaya ama calaamado tusin kara labadooda midka daalimka ah cabbaar markuu u kaadiyey ayuu intuu ku soo jeesto wuxuu yidhi kii wax lahaa lacagta ee lahaa lacagaa layga qaatay ayuu wuxuu ku yidhi waxaad ku noqotaa geedkii aad lacagta ku siisay ninkan waxaa laga yaabaa meeshaas inay lacagta kaaga luntay oo aadan ninkan u dhiibin bal horta soo hubi oo geedkii aad waa diray kii waa aaday waa baxay cabbaaruu joogay howlihiisuu sii watay sikadiisa wuxuu ugu soo jeestay kii fadhiya wax lagu sheeganayay markaasuu yidhi ma isleedahay geedkii lacagta uga qaadata waa gaaray ninkii hadda ma isleedahay markaasuu yidhi waa u malaynaa inuu gaaray inuu gaaro waa u malaynaa bu daalimaa tahay lacagta iska bixi buu lacagta adaa lagugu leeyahay ninka waad khiyaantay lacagta bixi lacagtii wuu ku xukumay lacagta sidaa looga qaaday ila waa iskala dhigtay su-aal kadiisana waa weydiiyey marka qadaagu aqoon keliya ma aha waxyaabo badan oo caqliya oo fitno ah oo baraaruga ayuu u baahan yahay qofka qaadiga noqonaya haddii marka qofka uu ijtihaado dadaalo wax uu xukumo waa soo marnay inuusan asiga dembiile ahayn bacda alijtihaad xadiidkan kii ka horreeyaan kusoo marna soo ma hadduu gafa meeqa ajaruu leeyahay hal ajar buu leeyahay hadduu asiibo laba ajar buu leeyahay sidaasaa nebigu yidhi sala allahu alay salam laakiin mid waa inaa ogaato xukmu lqaadi laa yuxallilu xaraaman walaa yuxarimu xalaalan qaadigu hadduu wax kuu xukumo macnaheedu maaha waxaas inay xalaal kuu noqdeen qaadiga xukunkiisa xalaal kuu kaa xarimi maayo shay xaaraamana kuu xalaalayn maayo haddaa qof walaalkaa hantidiisa si dulmiya aad u sheegato ee qaadiga inta ulduufa adiga uu kuu xukumo macnaheedu ma inay kuu bannaan taha ma aha nebigu calayhi salaatu wasalaam arrintaa waa ka hadlay wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa isqabsanaya buu yidhi ama ii imaanaya laba qof oo ishaysata anigu bashar baan ahay buu yidhi qaarkiinna qaarka kale waa ka aftahansan yihiin markaasaa waxaa laga yaabaa buu yidhi qofku wuxuusan lahayn inaan u xukumo qofkaan u xukumo walaalkii xaqiisa fa innamaa hiya qidcatun min annaar qofkaasi waxaan u xukumo waa qayb naar ka mid ah ha ogaado qofkii aan u xukumo xaq walaalkii uu leeyahay oo afmiishaarnimo uu ku qaatay waxaan u xukumoon u gooyo buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam uu qofkaasi goostay qayb cadaabka ilaahay ka mida subxaana wa tacala ama ha ziyaadsado ama ha yaraysto xadiidkaas wuxuu tusinayaa xaakimka xukunkiisa inuusan ku xalaalaynaynin qofka muslimka maalkiisa hadduu qaldamo macnaheedu maa in adigu xalaal shayga xalaal uu kuu noqdo maxaa yeele hadduu xaakimka qaldamay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu og yahay waxaad qarinaysa waxaad muujinaysa intaba waxaadan xaq u lahayn iyo waxaad leedahay intaba ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala maxkamadda ilaahay baa ku sugaysa marka yowma alqiyaama marka xukmu lxaakim shayna xarimi maayo oo wax xaaraama xalaal ka dhigi maayo wax xalaalana xaaraam ka dhigi maayo قال رحمه الله الحديث التاسع والخمسون حديث كنتون يسقالات عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه لا تجوز ما بنانا شهادة خائن مد خائنا مرقاتي ما بنانا ولا خائنة إيا مد خائنة ده. walaa majluudin iyo mid la karbaashay marqaatigiisa ma bannaana xaddan xad ahaan loo karbaashay walaa dii qimrin iyo mid cuqdad iyo xiqdi u saaxiiba marqaatigiisa ma bannaana calaa akhiihi walaalkii uu ku marqaati kacayo walaa daniinin iyo mid mutaham ah oo la tuhunsan yahay fii walaa'in walo walaa qaraabatin iyo qaraabo labada midna yani lagu tuhunsan yahay waa la tuunsiya waxaa laga wadaa dad uusan ka dhalan ayuu sheeganayaa aabbihii lama yaqaan waa waxaa lagu tuunsan yahay inuu yahay qof aan aabbihii la garanayn oo qoom gooniya sheeganaya wuxuu leeyahay aniga dadkaasaan ka dhashay ina fulaanan aha ama reer fulaanan ka soo jeedaa ama wuxuu leeyahay waa adoon oo wuxuu leeyahay walahayga waxaa iska leh fulaan baa iska leh walaaga waa la yaqaanaa umaleyna waa midka ay leeyihiin ama uu leeyahay sayidka addoonkiisa uu ku leeyahay kaa marqaatigiisana la aqbali maayo walalqaanici midka khaadimka ah min ahli lbeyti oo ahlulbeytka kamid ah ka mid ah macnaha midka ahlulbeytka u khidmeeya oo khaadimiintooda ka midana asigana marqaatigiisa la aqbali maayo rawaahu tirmidiyu tirmidi ayaa wariyey xadiidkan wuxuu ka hadlayaa shahaadada iyo marqaatiga iyo cidda marqaatiga gelaysa iyo ciddaanan gelaynin markii laga hadlayo shahaadada iyo markhaatiga dadka loo diidayo waa laba qaybood qayb mutlaqan maba bannaano in markhaati laga dhigto marna lama ogola maba galaan markhaati qaybtaasi waxaa ka mid ah kuwa xadiidka qaybta hore lagu sheegay khaa'inkaa ka mid ah iyo khaa'inadda qofka faasiqa ah khaa'inku waa faasiq yacni khaa'inku waa faasiq qofku hadduu faasiq yahana shahaadadiisu waa marduuda markhaati lagama aqbalo wax markhaatiya laga yeeli maayo ama ha u markhaati kaco ama markhaati ha ku ahaado mid cadow ah ama mid saaxiib la ah mid qaraabo la ah mid ka fog mar markhaatigiisa la ogol yahay male qismi marka waa qismigaas oo wax shahaada aan laga aqbalaynin qaybta labaad waa qowm ku sifoobay cadli iyo cadaalad ayaga cadaaladooda ma dhaawacna laakiin waxaa jira waxyaaba tuhun keeni kara meelaha tuhunka u keeni karta ayaan markhaatigooda la aqbalayn meelaha kalena waa la aqbalaya qoomkan marka tafsiilaa ku jira waxay markhaati ka noqonayaan hadduu markhaati u noqonayo qof maalan waalidkiis oo kale ama waladkiisa meeshaasi maxaa imaan kara tuhuma meesha imaan karta maalan qofaa wuxuu sheeganayaa inuu wax qofkan ku leeyahay markhaati keen baa la yidhi markaasuu yidhi walaalkaya ii markhaatiya inaan qofkan aniga waxaas ku leeyahay walaalka markii la fiiriyo waa caadil laguma oga fisqi iyo cadaalad xumo laakiin meeshaanoo kale waxaa imaan kara iilashaa imaan karta meeshaanoo kale qofki inuu iishaa imaan karta oo u iisha ninkii walaalkii ahaa si wax loogu xukumo maadaama tuhmadaasi ay jirto waxaa leeyahay walaalka markhaati kuu noqon maayo hadduu yidha aabbahaya ii markhaatiya waxaa leeyahay aabbaha markhaati kuu noqon maayo laakiin cid kale hadday markhaati gashato waa la markhaatigiisa waa la aqbalaya asiga cadaaladiisu ma dhaawacna ee waxaa lagu haystaa keliya meeshaan waa maxay tuhmada qaraabanimada ayaa la diidan yahay ilan tuhmay keeni kartaa kan kale wax lagu sheeganayo markuu ku markhaati furo waxaa laga yaaba inuu yidhahdo ninkan waxuu ugu heelinayo waa inuu walaalkii yahay ama waalidkii yahay iyo wixii la mid ah qaybtaas marka waa qaybta labaad culimmada qaarna waxay qabaan dadka walaalaha ah ama walad iyo waalid inay isku markhaati kici karaan oo masalada laiskuma waafaqsana laakiin waxay leeyihin waa haddii cadaaladooda iyo diinkooda lagu kalsoon yahay ka markhaatiga ah oo uu yahay qof diinka ku dhaqmaaya ilaa alla qur-aanka wuxuu amray soo maahan in markhaatiga iyo cadaaladda mar walba la laasimo walow kaana daa qurba hadduu yahay mid qaar hadduu doono mid qaraabo u saaxiibaha ahaa culamada qaar marka waxay qabaan haddii uu yahay qofkaani qof diinkiisa lagu kalsoon yahay in shahaadadiisa la aqbalayo oo aan la diidaynin laakiin jumhuur culamaa waxay qabaan dadka qaraabada ee noocaas isku ah inaan markhaatida la isku noqon karin oo la leeyahay markhaati kala raadso walaa majluudin xaddan waa qof la karbaashay xad ahaanna loo karbaashay oo asiga maxaa markhaatigiisa loo diiday maadaama karbaash xada uu ku soo dhacay hadda ka hor a dhaawac gaaray waayo cadaaladiisa ilaan qofka wax lagu karbaashayo xad ahaan soo maaha wax fisqi uu ku dhacay khamrow cabay ama qadfi buu sameeyey ama waa zinaystay wixii la mida wey asigana markhaatigiisa la aqbali maayo walaa dii khimrin calaa akhiihi midka u saaxiibka ah himr alghimru markii qoynka la hoos dhigo waa xiqdi kelimada alghimr waa muhallata muhallata waxaa laga wadaa qaynka waa saddex shaqlanya macnaha marna waa la kordhigaa marna waa la hoos dhigaa marna waa la godaa laakiin isku macno ma aha mid walboo ka mida macno gooniyay leedahay waxaa jira nin la yidhaahdo qutrub muhallat uu leeyahay manduumo waa waa gabay waxaa la yidhaahdaa muhallathu qutrub wuxuu ku jamciyey kelimaadka saddexda wajileh kelimad marna la kordhigayo mar la hoos dhigayo marna la godayo kala macnana ah kelimaadka uu sheegay kelimadaanaa ka mid ah waxaa ka mid ahaa abyaadiisa inuu yidhi algamru maaun gazura waalghimru xiqdun sutira waalghumru duu xaqdin jara fiihi walam yujaribi labadaa beed wuxuu ku jamciyey kelimadan saddexdeeda macno wuxuu yidhi algamru maaun ghazuraa khamri markii la yidhaahdo oo qaynka la kordhigo maaun ghazuraa waa biyo fara badan macnaheedu waa biyo aad u badan wey haddaad tidhaahdo maaun khamrun macnaheedu waa maxay waa maaun kaiir waa biyo badan alkhamru maaun ghazuraa waalghimru oo qaynka la hoos dhigo wuxuu yidhi xiqdun sutira waa xiqdi iyo nacayb la qariyey wa macnaa waa qof nacayb qarsanaya oo haddii la yidhahdo qofkani waa duu khimrin macnaha waa duu xiqdin waa mid xiqdi iyo nacayb u saaxiiba waalghumru duu jahlin sara alghumru markii la yidhahdo la godo waa mid jahli u saaxiiba buu yidhi haddii lagu yidhahdo rajulun ghumrun bimacnaa waa rajulun jaahil waa nin jaahilo waxba aan aqoonin waay idan qoyinka haddii la godo waa jahli haddii la kordhigo waa biyo badan haddii la hoos dhigana waa xiqdi iyo nacayb saddexda midee gelayaa xadiidkan hadda waa la hoos dhigay macnaha xiqdi baa loola jeedaa marka walaa dii khimrin calaa akhiihi ay walaa dii xiqdin waxay ku cadfan tahay shahaadatu khaa'inin ay walaa tajuusu ma bannaana shahaadatu dii khimrin markhaatiga midka xiqdiga u saaxiibka ah calaa akhiihi walaalkii uu ku markhaati kacayo walaalka la sheegaya waxaa laga wadaa walaalkii fi lislaam waxaa loola jeedaa ma bannaana qof cuqdad u qaba qof kale inaad markhaatigiisa aqbasho labadaanna waxaad ogtahay xiqdiga nacayb inuu ka dhexeeyo in la yidhaahdo ninkan arrinaa lagu haystaa arrinta lagu haysta inuu ku jirana waxaa ka markhaatiya hebel hebel waa kuma hebel waa ninkii xiqdiga iyo nacaybka kala dhexeeyey waxaa la leeyahay maya shahaadadani waa hayru maqbuula maxaa yeele meesha maxaa yaalla tuhmaa taalla nacaybka iyo xiqdigu wuxuu keenayaa eexuu keenayaa inta badan qofkan waxaa laga yaabaa inuu eexdo oo uu dulmiyo qofkan uu ku markhaati furayo maadaama wax kala dhexeeyeen walaa daniinin fii walaa'in walaa qaraabatin ma bannaana shahaadada iyo markhaatiga midka lagu tuhmaayo ama loo tiirinayo wala iyo qaraabo wala dad kala sheeganaya ama qaraabanimo dad kala sheeganaya usan shaqo ku lahayn asiga maxaa loo diiday markhaatigiisa waxaa loo diiday bay yidhahdeen culammadu waa kadaab waa beenaale maxaa yeele markuu yidhaahda ina fulaan baan ah ina fulaanna uusan ahayn beenuu sheegay soo ma beentana waxaa ka dheeraada dembi kaloo ah alintisaabu ilaa hayri abiihi cidaan aabbihi ahayn inuu nisba sheegto oo kabiira min alkabaa'ira marka fisqi buu ku jiraa wey wala alqaanici min ahli lbeyt alqaanic waa alkhaadim liahli lbeyt waa midka ahlubeytka u khidmeeya ahlubeytka waa qaraabada nebiga sal alla ly slam asiga maxaa markhaatigiisa loo diiday xaaladda qaanicu waxay ku saabsan tahay waa markuu ahlu beytka u markhaati kacayo dadkii uu u khidmaynayay hadduu yidhaahdo waa u markhaati furaya markhaatigiisa laga yeeli maayo oo maxay la mid tahay qaraabadii isku markhaati kacaysoo kale waay oo la soo diiday ilan mar hadduu ayaga u khidmaynayo ayaguu ka tirsan yahay waa u eexanaya macnaha inuu u eexdaa laga baqayaa way calaa kulli xaal xadiidkan ma sugna waa xadiid daciifa laakiin masaa-isha xadiidka uu ka hadlay in badanna waa masaa'il culummadu ay sheegaan kulligoodna waxay ku wareegaysaa qofka haddii tuhmo laga qabo inuusan cadaalad samaynin markhaatigiisa waa la iska ilaalinaya رواه الترمذي الحديث ستون حديث كاللحدانات عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال وحور قلت وحنا يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا رسولك إلهي وبرئ أنه عدو أيان لكل مينا وليس معنا مدن من وضن مديو أفنذبح بالقصب قصبك وحمكو قورعنا قصبك سيدة سكينتي وكالواي waxa waa jaraa waa gooyaa qasabka wax ma ku qali karnaa rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi maa anhara dama wixii dhiigga daadiya wadukira smullaahi calayhi magaca ilaahayna lagu xuso fakul cun laysa sinna ma aha wuu yidhi iliga wadufura iyo ciddida labadaasaa laga soo reebaya ilig iyo ciddi labadaasi kuma jiraan laakiin wixii inta aan ahayn oo dhiig daadiya oo dhiigga looga daadiyo neefkaasi magaca ilaahayna lagu xuso cun wasauxadiuka canhu waana kaaga warrami doonaa buu yidhi waxa lagaga warrami doono waa iligii iyo ciddidii ama sinu amaa iligga facadmun waa laf wa ama dufuru amaa ciddidu famud alxabashati waa midida xabashida wa iligu waa laf laftana lama ogola in wax lagu qalo وطعام إخواننا من الجن ولا لهن جنغا عنادو دي واي ساسا حديث قارنا يو كعلي عليه الصلاة والسلام أما عديدة فمود الحبشة حبشة مديدو دو واي مد الحبشة وحا لغا وضا نيفك انت عيجيان نفط او قادا يعني عيجيداس وحو كعيجينيا سو عدي ما عديدو كعيجينيا marka mididoodii waay wa asabnaa waxaan asiibnay buu yidhi nahba ibilin wa ghanamin haniimo geel iyo ari ayaan asiibnay fanadda minhaa waxaa ka baxsaday baciirun awr faramaahu rajulun bisahmin ninbaa fallaar ku gamay faxabasahu waa xabisay macnaha waa qabtay fallaar markuu ku dhuftay neefkii waa dhacay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inna lihaadihi middaani waxay leedahay waa geeliye awaabida kuba baxsada oo dida ayay leeyihiin ka awaabidi lwaxshi oo duurjoogta kuwooda baxsada la mida yacni geela mararka qaar wuxuu leeyahay kuwa sida duurjoogta kale u baxsanaya faidaa halabakum minha shay-un shay ayaga ka mida hadduu idinka qaalib noqdo oo neef geela ka mida idinka baxsada sidaanoo kale fafcaluu bihi haakadaa sidaa ku sameeya sida lagu samaynayo waa maxay waa sida hadda aad samaydeen ku sameeya in macnaha fallaar iyo wixii la mida lagu dhufto sidaana lagu neefkii loogu tago haddii marka fallaartii ay ku dhacdo fallaarta dhiiggay ka keenaysaa markii fallaarta la gamayana la yidhahdo bismi illaah intaan neefkii loo teginna uu neefku nafta ka baxdo oo asoo dhintay loo tago ma la cunayaa hilibkiisa waa la cunayaa oo xadiidkii awalkiisa wuxuu ahaa maa anhara dama wadukira smullaahi calayhi fakul wixii dhiig daadiya oo neefka dhiig ka keenaya magaca ilaahayna lagu xuso ha la cuno fallaartaasi hadda waxaa booskeedii taagan xabbadaa taagan xabbadda neefka haddii lagu dhufto dhiig badanaa ka imaanaya waa ku filantaa gowracay u tahay gowracayay u tahay laakiin waxaa shardiya markuu gamayo ama uu ku ridayo xabbadda ama fallaarta waa inuu bismi illaahi yidhaahdo hadduu bismi illaahi ka tago neefkaasi bakti waayo hilibkiisana la cuni maayo walaa taakuluu مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق الله وحكوت المام سبحانه وتعالى إنه نفكا سيهي فسق وح بقتيه إنه يهي حعوننا وحن مقع إلهي لغو حسن وحا شرط يمركا نفكا أما هل قورعو أو مديها لغو قلو أما فلارها لغو سقو هلغو, هلغو, هلغو يعني هلغو سقو فلارتا وهلغو قبتو أما حبضها لغو لفتو وحا لغا مارمانا مقع إلهي سبحانه وتعالى إن مروا الوالغو حسن neefkii la gowraco ayadoon magaca ilaahay lagu xusin ma bannaana in hilibkiisa la cuno hilibkiisa xaaraam waay culammadu waxay isku khilaafsan yihiin haddii la hilmaamo ka warrama neefkii waa la gowracay qofka gowracay bismi illaahi ma dhihin waa hilmaamay hilibkaasi ma la cunaya culimmada qaar waxay leeyihin waa la cunaya qaarna waxay leeyihiin la cuni maayo sida saxiixaana la cuni maayo maxaa yeelay aayaddu waa caam ha cunina waxaan magaca ilaahay lagu xusin saasuu leeyahay subxaana wa tacaala ama ha la hilmaamo ama yaa la hilmaamin ama culimmada dhahaya waa la cunaya waxay yidhaahdeen alla sooma dhihin rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na qofkan waa hilmaamay laakiin waxaa leeyahay aayadda macnaheedu waxaa waa ilaahu ha noo qaban haddaan hilmaamno qofkan hadda waxaan leenahay dembi ma leh maadaama uu hilmaamay asiga dembi ma laha laakiin waxaa kala duwan asiga dembi ma laha iyo neefkaan magaca ilaahay aan lagu xusin in la cuno waa kala duwanta waxaan leenahay asiga dembi ma laha neefkuna waa bakti oo hilibkiisa la cuni maayo meeshaan mararka qaar dadka qaarkood shaki iyo waswaasa uga abuurma wuxuu leeyahay ninkaas xoolaha gowraca u malayn maayo inuu bisinka cuso oo maxaa maxaadan ugu malaynaya hadda nin wadaada ma ahano waxaan u malaynaa bisinka inuu ka tago dadka qaar waxayba ka shakiyaan hilibka suuqa yaalloo dhan markaasu wuxuu rabaa miduu asiga arkaaya markii la lahaa bismillaahi iyo miduu gacantiisa ku gowraco bismillaahi ilaamaa wax kale cuni maayo waswaas waayo arrinkaas sax ma ah wixii lagu gowraco fii bilaadi lmuslimiin oo dadka muslimiinta ay gowracaan alaslu fiihi waa maxay waa in magaca ilaahay lagu xusi asalkaas ku taagnow adiga maalinkaad aragto asalkaas waxay khilaafsan diin laakiin asalkii inaad ka baxdo oo shaki iyo waswaas aad u baxdo sax ma ah waxyaabaha la cuno ama la cabo ama la labisto alaslu fiiha waa maxay waa alibaaxa dadka muslimiintaana alaslu fiihim waa alcadaala iyo inay wixii si sharciga waafaqsan ay u samaynayaan wixii adiga markaa kadib asalka khilaafa ayaad kula macaamilaysaa haddaad aragto haddaadan arkin asalka ku taagnow waswaas ha isku ridi asalka marka dadka muslimiinta waxay gowracaan waa in bisinka loo qabtay hilbaha suuqyada yaalla asalku waxa waaye in la yidhi dadkii gowracaya ay yidhaahdeen bismi illaahi raxmaan raxiim laakiin inaad inta wareegto meelaha kawaanada iyo meelaha hilibka lagu gowraca aad tiraahdo imaqashi bismi illaah arrintaas waswaas waaye diin xumo waaye waa shaki iyo waswaas raashinka suuqa yaalla aad ka shakiso tiraahdo sheegaan waxaan u malaynaa waxaas inay ku jiraan kan waxaan u malayn noloshaado dhan ciriiriya gelaysaa wixii ilaahay kuu banneeyey subxaana wa tacaala asalkooda ku taagnow haddaad asal hesho waaba laga raaxaystaa shaygaas asalkaas ku soco maalinkaad aragto asal waxa khilaafaya oo ka duwan asalkii markaas iska diin laakiin intaadan arag alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaana asalku waxaa waa shaygii wuxuu ku sugnaa inuu ku baaqi yahay uuna ku daa'imayo متفق عليه والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين